way jirtaa oo laba gabdhood oo macalimiin ah oo meel raacyad ama ilmaha meelaha wax lagu barbaro yar qabuusai ka shaqeeya ayaa saakay nimankiin oo ahay nabad nabadiid maanaa inay inay dileen waa saaka way jirtaa markaasaa loo dilay intaad war ka haysid ini gabdhahan waxa waaye around six thirty waktiga shaqada urugaxayeen oo si nabada guriga ugu soo baxeen oo two hundred meter around markii laba boqol oo mitir guri xaabada u jiraan wadada loo galay laba wiilo yaryar ah oo mooto wadata waaye oo aatukeeno sidaasana ay xabada ugu dhufteen oo waktiga meesha ku dhamaaday marka baaskoolad baa lagu dilay saan u dareemayo sa sidaas sidaasaan otukeeno n markaa xaggay macalimiinka ahaayeen hablahani
gabdhaha waa hadda waa dad graduate hadda waaye oo sanadkan dhameeyey jaamacadda simad waxayna hadda shaqo ka heleen shaqeynayeen meel caruurta wax lagu baro oo around salaax area kashaa ku taalo ee warawaxayeen sati qof dumar ah oo guriga kasoo baxday oo shaqo u socoto oo si oo cabsi ku jirin sati socoto oo wakti hore ili ah oo jid loo istaagay waa dareemi kartaa waxa meesha yaala ma la qabtay dadkii dhalinyarada aad sheegtay inay mootada wateen ee falkan geystay eedaha amniga baaristooda waa socotaa oo waa lagu dhaban jiraa meel fiican inoo maraya wixii oo reportkaasaan eedaha amniga soo bandhigi doona insha allah xaggaa markaa meydkii geysteen haddaynu gabagabadii u nimaadno meydkii garaadka oo ah qofka do-aa la marsiiyey oo isbitaalkii c d dio galabtan insha allah in la asaal rajeynaa siday waalidka noo sheegeen